intaa isaga allah naxariisto walaalkeen agaasida cabdiraxmaan camar qays ila bilaaba inala raajicuun qays waxa uu kamid ahaa dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayada boliiskaah magaala muqdisho weerarkaas hogaaminta ahaa ayuu ku baxay walaalkeen qays samarimaala naga siiyo hadda waxaan ka soconaa qabrigiisa oo aan kusoo aasnay degmada kaxda waxaa ka qayb galay boqolaal qof oo bahdi saxaafadda iyo qoyska iyo asxaabtii saxaabtii kamid ahayd waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay allah u naxariisto maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan alla u barino inuu janna ka waraabiyo cabdifitaax waxa uu ku baxay gacanta xaq daran maanta waxaan oran karnaa waa shahiid kamri maala naga siiyo waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay maqaayad noocee bay ahayd cabdifitaaxse halkaasi ma waxay u ahayd fadhiisin uu tegi jiray oo waktiyada ku qaadan jiray xarun nooce bay ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso maqaayadda kay way garanayaan waa maqaayad ku taala meel u dhow controolka laga ilaaliyo madaxtooyada dhanka tiyaatarka qaranka maqaaxi inta badan dadka madaxaya madaxtooyada jooga ay fariistaan allah unaxariista waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii maadaama deegaankiisana halkaa uu ka dhawaa xaruntii shaqadana goobta ay ka dhaweyd markuu shaqada kasoo rabaxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd allah unaxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto qadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagay dadkii meesha ku dhintan allah unaxariisto walaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku weynay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filayn in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoon ku wada hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib nabadkiisii aan goobtii laga soo qaaday oo aan isbitaalka dikar ugu tagnay marka allah unaxariisto waa waa qadar
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada ka soo baxay intee bay udhexaysay oo aada wada hadasheen haddaad xasuusatid
cabdifitaax shalay shaqada uu joogay xaruntaan wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasime xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya stuudiyaha ku jira wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo dib ku qoran galabkii abaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa oo aan ka dhalayn xarunta ayuu tegey nasiino kadib bacd almaqrib xilligii cishaha dhaweyd oo cishaa u dhaweyd todobadii fiilimo klima xiliyadaas oo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa isku macsalaamaynay kadib saacad saacadii bar kadibna qaraxaas ayaa dhacay saddex saac ayuu qarax u dhacay markii qarax u dhacana durbaba markaan ogaana maqaayaddu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fadhiisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan u baadigoonayna meydkiisina na xilnaa waqti lagu qaatay maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meydkiisa oo ay isbitaal digfur geeyeen digfurana meydkiisa ka helnay mar dambe allah unaxariisto xabistaax sidaas ayuu xaalkiisu ahaa shalay nin shaqaynayu ahaa oo mid kamida wararkii jiray duubay baahiyey kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadarta waxay kasotay waa tahay shaksiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax ma wuxuu ahaa qof famil ah oo reer leh haddaad inla wadaagto haddaad intaad ka garanayso
cabdifitaax shaksiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo taqaana ee lafu shaqaysan ay kareen intaan ka garanayo laba kun sagaaliyo tobankii wada shaqa bilaabnay nin aada u dabeecad wanaagsan jilaado badan u ahaa shabaqa badan u ahaa dadka jecel u ahaa familigan xaas buu lahaa oo nin guusa u ahaa laakiin wax caruur mausan lahayn allah u naxariisto marka laakiin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegey asxaab badan uu adduunya ku beertay oo dabeecadiisa ku beertay oo maanta jecel ayuu abtitaax ka tegey haddaan su-aashan daba dhigto shaqadii uu hayay warbaahinta in aada wararka aada u baahisaan bulshada arrintaani bal ka waran sidee bay saameyn idinku yeelan kartaa wallaahi waana saameynaysaa oo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteeni dhinac kastee noo saameynaya oo somaali cebal boostii ugu dambeeyay baan xala soo dhigay wuxuu ahaa kacsi maanta cidnaha xarunta ma aysan xaadirin qabriga laga joogay shaqaaluhu marka ay tid maanta cidnimo kuma soo dhexeyso maanta sida caadiga ah oo shaqadii saxaafadda ay qabato oo oo hoolihii caadiga aan galno xaalad kale oo ka duwan aan ku wada jirnaa telefisinku hadda sida caadiga jadwalkiisa waxba iska bedelin oo sida caadiga ma shaqeynaya maanta marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan waxaan rajaynaa shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala aftax waa waa ma dhiman ee waa dhuntay qalbiyadan baa ku yaha insha allah